taswiirta labiyo tobnaad butros waa uu tegey oo waxa uu aaday guriga maryama hooyada yooxana markos dad masiixiyiin oo fara badan ayaa halkaasi ku tukanayay oo butros albaabkii ayuu qaraacay mid markaasi shaqaale ahaa oo la yidhaahdo rooda ayaa soo baxay si uu u arko qofka uu yahay markii ay garatay codkaasi inuu yahay codkii butros aad ayay u faraxday oo rayraysay oo waxa ay ku qaylisay butros ayaa taagan albaabka butros ayaa yimid butros ayaa taagan albaabka dadkii kale ee masiixiyiinta waa ay aamini waayeen oo waxay ku yidhaahdeen adigu waad waalan tahay maxaa yeelay butros waxa uu ku jiraa xabsiga laakiin waa ay ka diiday oo ay ku tidhi butros waxa uu taagan yahay albaabka maxaa yeelay codkiisa ayaan garanayaa albaabkii ayay fureen oo waxa ay arkeen butros oo waa ay isku nixeen casharkan isaga ah waxa aanu ka baranaynaa wax ku adag ilaah in uusan jirin ilaah waxa uu yidhi ii tukada aniga oo waxaan idin tusayaa wax badan oo aanu idinku u malaynaynin marar waxa aanu u tukanaynaa wax ama waxaanu u tukanaynaa qof oo wixii markii ay dhacaan ma aaminno dadkaasi masiixiyiinta aad ayay ugu tukanayeen si bito markaasi uu xabsiga uga soo baxo oo markii laga aqbalay tukashadoodii oo xabsigii uu ka soo baxay waa ay aamini waayeen inuu yahay isaga mararka qaarkood tukashadeennu ma aqbalo ilaah maxaa yeelay waxa aannu aaminaynin in ilaah aqbalayo tukashadeenna